أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwada ugu doorka roon xog dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaaradda ee leedahay dowladda riddada turkiga oo ku burburtay magaalada muqdisho howlgal lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarxii xooggan ayaa xalay gelgelay magaalada kiyef ee caasimada dalka yukrain kadib markii ruushku weeraro gantaalo baalisti ah uu ku qaaday magaaladaasi sargaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka masar mas-uuliyiinta wilaayada gedo ayaa booqday markas waxbarasho uu ku yaalla degmada ceelcadda ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta safar kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgal lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen saldhigga degmada marko ayaa lala egtay balishaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah qaraxyo xooggan ayaa xalay gelgelay magaalada kiyef ee caasimadda dalka yukrain kadib markii ruushku uu weeraro gantaalo baalisti ah ku qaaday magaaladaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena buushayba qaraxyo xooggan ayaa xalay gelgelay magaalada kiyef ee ah caasimadda dalka yukrain kadib markii ruushku uu weeraro gantaalo balastig ah ku qaaday magaaladaas weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein uu sii xoogaysanayo islamarkaana madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu ka dhawaajiyey isbedelo muhiim ah oo lagu samaynayo hoggaanka ciidamada ciidamada ceerka ah ee ukrein ayaa sheegay inay ogaadeen gantaalo balastig ah oo kusoo wajahnaa magaalada kiyef halka qaraxyo waaweynna laga maqlay xaafado kala duwan mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xooggan isagoo sababay inay wada qayliyaan qalabka digniinta baabuurta ee yaalay bartamaha magaalada mas-uuliyiinta kiyef ayaa xaqiijiyey in dhisme ay dad rayd ah degnaayeen lagu duqeeyey degmada sheshakafniski sidoo kale xarun ganacsi iyo goob madadaalo ayaa waxyeelo ka soo gaartay degmada dinbroski halka guri kale uu dab qabsaday degmada sishfkalansi kooxaha gurmadka degdeg ah ayaa si dhaqsi leh u gaaray goobaha la weeraray si ay u damiyaan dabka una caawiyaan dadka waxyeeladu soo gaartay weeraradan ayaa yimid maalin kadib markii ukrein ay diyaarado aan duulyo lahayn ku weerartay bakhaaro ay leedahay shirkad weyn oo ruush ah oo ku yaala gobolka moscow iyo tombof weerarkaas ayaa sababay dhimashada siddeed qof iyo dab xoogan oo ka kacay goobta taasoo muujinaysa in labada dhinac ay sii kordhinayaan weerarada ay isku qaadayaan dhanka kale madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sheegay inuu dhegaysanayo cabashada shacabka isagoo xusay inuu wada tashiyo la yeeshay wasiirkii hore ee gaashaandhigga mashkulo federof iyo taliyaha ciidamada oleksandar zerereski madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda ay diyaarinayso go'aano muhiim ah oo ku saabsan dib u habaynta ciidamada inkastoo uusan shaacin faahfaahinta qorshaha hadalka zelenski ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada kiyef ay ka socdaan dibadbaxyo maalintoodii saddexaad galay dibadbaxyada ayaa ka soo horjeeda xilka qaadistii wasiirkii hore ee gaashaandhigga iyagoo ka walacsan saamaynta ay isbedeladaasi ku yeelan karaan hoggaanka ciidamada iyo jihada dagaalka federof oo loo aqoonsanaa inuu hormuud u ahaa casriyeynta ciidamada ukrein iyo horumarinta adeegsiga diyaaradaha aan duulyaha lahayn ayaa toddobaadkan iska casilay xilkiisii wararka ayaa sheegaya in khilaaf xooggan oo kala dhexeeya taliyaha ciidamada oleksander zerski uu ka mid ahaa sababihii keenay inuu xilka baneeyo dhinaciisa zereski ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay diiradda saaraan dagaalka iyo hirgelinta istaraatiijiyad wax ku ool ah isagoo sheegay in ciidamada ukrein ay weli sii wadaan howlgallada lagu difaacayo dalka gunti iyo gebagabadii xaaladda ukrein ayaa weli ah mid aad u cakiran iyadoo weerarada ruushku ay sii socdaan islamarkaana gudaha dowladda ay ka jiraan isbeddelo siyaasadeed iyo kuwo ciidan waxa isa soo taraya walaac laga qabo jihada uu u leexan doono dagaalka bilaha soo socda mahadsanay dabuushayba xog dheeraada ayaa laga helayaa diyaaradda ay leedahay dowladda riddada turkiga oo ku burburtay magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa xaqiijinaya in diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano bayraktaar t b t ay galabnimadii shalay ay ku burburtay garoonka diyaaradaha muqdisho kadib salaadii casir kadib markii ay ka soo laabatay howle asha hadalla dariirnimo oo ka dhan ah muslimiinta soomaaliya ila wareedye ayaa sheegaya in markii hore diyaaradda ay isku dayday inay caga dhigato kadibna halkaasi ay ku burburtay dab ayaa ka kacay goobta ay diyaaraddu ku dhacday taasoo keentay in garoonka muddo uu xirnaado inta burburka diyaaradda goobta laga qaadayey sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka masar sida warbixinta warka inoogu hayo marwaan maxamed wararka ka imaanaya magaalada alqaahira ee caasimada dalka masar ayaa sheegaya in dhisme ku yaal magaaladaasi lagu dilay sarkaal laba xidigle ah oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya sarkaalkan oo ka mid ahaa saraakiil kooxda riddada tababar uu qaaday dalka masar ayaa la soo wariyey in lagu dhex dilay qol uu ka deganaa dhisme ku yaal magaalada alqaahira ila wareedyo ayaa sheegaya in sarkaal kala dilay oo magaciisa lagu soo koobay cali uu nafta dhaafiyey sarkaal kale oo ay tababar ciidan iskula jireen si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay dilka lagula kacay sarkaalkan darajadiisa ciidan lagu sheegay laba xidigle ka tirsanaa booliiska kooxda riddada soomaaliya muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay dhiib uu xilaafiyey qolka lagu dilay sarkaalkaasi mahadsanid marwan mas-uuliyiinta wilaayada gedo ayaa booqday markas waxbarasho oo ku yaala degmada ceelcadde ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena abu xasaan يا معهدي يا منبعي إليك فؤادي وروحي معا dhowaan wafdi heer sare ah oo isugu jiray culummo ugaasyo nuqabo iyo marti sharaf kale oo uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo ayaa booqasho ku tega mid ka mida maraakista waxbarashada gabdhaha ee ka furan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo markaska khadiija bintu khuwaylad oo ah markas soo saara gabdhaha daaciyaadka ayuu wafdigan booqday waxaana gabdhaha loo jeediyey kelimaad isugu jiray muxaadaraad iyo dardaaranno dhaxalgalla iyadoona wilaayada gabdhaha ay guddoonsiisay hadiyaad qaali ah oo waxtar u leh gabdhaha muslimaadka culimmadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheikhuulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf allaha xifdiye wuxuuna goobta ka jeediyey kelimad si gaara u taabanaysay haweenka muslimaadka markaskiinkan waxaa lagu magacaabay khadiija bintulkhuwaylid radia allaahu canha iyadoo nool baa alleh salaan u soo diray nebiga jibriil baa ku soo degay wuxuu yidhi alle xaggiisaan ka yimid khadiijo alleh salaan ka gaarsii allaah baa salaamayo markaasaa nebiga soo galay khadiijoy allaah khalqiga dhan abuuray baa ku soo salaamayo radia allaahu canha waxaad allaah iyadoo nool rasuulka u sheegay in loo dhisay guri dahab ka wada samaysan oo dhexdiisa qayle iyo buuq iyo aanan lahayn khadiija radia allaahu canha nebiga way garab joogsatay sannaday dhimatayna waxaa loo bixiyey caamulxusni sannadii murugtaa loo bixiyey nebigu waa murugooday weligiina waa ilaabi waayey ma ahayn keliya in ay diinka garab joogsatay bal shakhsiyadda rasuulkay karaamaysay naftiisay ilaalisay xataa ay tidhi wallaahi laa yuqsiika allaahu abada gabdhahaas baa la rabaa gabdhaha mu'minaadka inay daba taagnaadaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay qaar ka mida gabdhaha wax ka barta markaska khadiija binti khuwaylad faraciisa degmada ceelcadde iyagoona ka mahad celiyey hadyaadkii qiimaha badnaa ee wilaayada ay ku wareejisay
maanta waan ku faraxsannahay marti sharafta noo timid eena soo booqatay muxuu sheekheena qaaliga sheekh faaad maxamed qalaf waan ku faraxsannahay inuuna soo booqdo inuu muxuu ahayd kasoo qayb galo xalfaddan nagu wareejiyaan hadiyaddan waan ku faraxsannahay walaayadan waan salaamaynaa waan u mahadnaqaynaa maktabka dacwada waan u mahadnaqaynaa marka koowaad ilaahay baan ku xamdinaynaa alligii maxay ahaydna siiyey nimcatu islaam waliimaan haddana amniga istiqraar noogu daray insha allaahu waxaan maxay ahayd halkaan nagu soo booqday maanta walaayadeenna u wenyahay maxay ahayd waaliga gobolka sheekh luqmaan abu anas waa soo dhowaynaynaa waxaana leenahay waa mahadsantihiin soo dhowaada ilaahay in xifdiyo waxaan kaloon aad u salaamaynaa ana soo dhowaynaynaa aragtidiisana aan ku faraxnay asheikhina almujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf waan soo dhowaynaynaa waana ku faraxnay insha allah ilaahay ha xifdiyaan leenna asaga inta la mid aha ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediyay gabdhaha muslimaadka ee wax ka barto maraakiista degmada ceelcadde qodobkayga koowaad waxaan ku dardaarmayaa cabsi ilaahi subxaanahu wa tacaala inaad laasimtaan maxaa yeelay waa asalka koowaad ee qofka wax uu fududaynayo cabsi ilaahi subxaanahu wa tacaala weeyaan qodobkayga labaadoo walaalayaal dardaarma waxay tahay al-istiqaama haddaanu barannay kitaabkii iyo sunnadii waa in nala ka helay istiqaamo haddii nala ka waayo waan khasaaraynaa macnaha ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika laa takhaafuu walaa taxsanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun aayadaasaa nagaga filan runtii dadka ahlu istiqaamo ah ilahay siduu u ammaanay tabaaraka wa tacaala qodobka saddexaad oo dadaarmaya waxaa weeye hami sarreeya inaan la imaadno oo dad waxaa weye hamigooda sarreeyo oo cilmiga inay ka gaaraan meel sarraysa inaan noqonno waan dadaarmaynaa insha allahu tacaala si kastaba booqashada wilaayada islaamiga ee gada ay ku tagtay markaska khadiija binti khuwaylad faraciisa degmada ceelcadde ayaa muujinaya isku xirnaanta wilaayada iyo gabdhaha wax ka barta degmada ceelcadde iyo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado iyadoona ay xusid mudan tahay in gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga ee gado ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin mujaahidiinta waxayna bil weliba bixiyaan agabyo kala duwan oo mujaahidiintu ay ku garab istaagayaan
macsanid abu xasaan ugu dambayntii maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada jalaalaqsi ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadaq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey macadka khadiija binti quweyled oo ah macad soo saara haweenka daaciyaadka ah dhanka kalena hoostaga maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka burweyn ee hoostagta degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadan kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka burweyn waxaana ugu horeyn kelimo dardaaran ah goobta munaasabada ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo oo faa'iidooyinkiisa ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa fadli iska leh na soo joojiyey annagoo muxuu ahaa shay khayr ahoo nala amray furiddiidii ama dadka sida dadku wax ugu bartaan weliba khaasatan gabdhaha daaciyaadkaa markana macadkaasina wuxuu ka mid yahay macaahidda faraha badan ee dalka laga furayo maxadkana waxaa lagu baranayaa cilmiga sharciga ayaa lagu baranaya ilaahay cilmigana wuxuu kaa leexiyaa wixii xun waxa wuxuu kugu toosiyaa wixii fiican cilmigu isaga ayaa ku ilaalinaya ilaa cilmiga in cilmi la sharci la barta mooyaane cilmiga qur-aanka uu ku soo celcelinayana waxa weeyaane waa cilmi sharci ilaahay wuxuu le shahid allaahu annahu laa ilaaha illaa huwa almalaa'ikatu walulcilmi qaa'iman bilqisti laa ilaaha illaa huwa alcasiiz alxakiim dhanka kale waxaa gabagabada munaasabada lagu daahfurayey macadka khadiija binti quweylad ka hadlay naqiib macalin yuusuf guddoomiyaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiran iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda iyagoona soo dhoweeyey macadka khadiija binti quweylad ee laga furay deegaanka buurweyn macadka khadiija binti khuweylad ee wilaayada islaamiga buurweyn muxaafada degmada jalalaqsi saacadaha kugu soo socda maalmaha kugu soo socda bilaha kugu soo socda soomaalida waxay tidhaahdaa meel loo socdo ma dheero degmo walba la tago toddoba haween ka badan toban oo ducaad ahoo maxadka hadda idinka idin bilaawga e ka takharujay macad kale ka takharujay macalimiin maanta eh macalimad hebel macalimad hebel macalimad hebel macalimad hebel oo qalinjibi oo macalimiin ahoo shaqada raggan haya haayo ayaad arkaysaa waa nicma min allaahi haweenkaasi waxay ku filnaadeen nafsadoodii waxay ku filnaadeen gurigoodii waa ka soo baxeen haweenkii muslimaadka inay baraan ayuu ilaahay gaarsiiyey subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa haddaa taan idooma caadka waa xeran yahay xilligiisa usoo diyaargarooba la leeyahay aan dheeren haddale inaad adiga daaci ilalahay aad noqoto nafsadaada u sheeg aslanba dadkaa marsubcaal ma yaqaanan sheekh axmed ee odayaashii badarka samci jire waxay dhihi jireen hawadaada hoos ma loo laabooy minad hayninay baar haddii tacbe inaad boqol jisl aad hesho iska niyeyso adi niyeysa inaad caalim noqoto dadka wax barta niyeyso aslanba marka haddii waalidiinnahay waxaan u taagannahay in waxbarashada dadkii wax ka aflaxa oo wax barta ilaahay naga dhigo marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinanaa insha allah marka waxaan leenahay waa farxad gabdhaheenna annagoo boorinayno haddii ilaahydma in la waxbarto waxbarashada laga faa'iidaysto dadkan dhammu way dhimanayaan nafta meelay joogta lama ogo waxbarashada wax weyn waaya intaan iska kaalmaysan karnaan iska kaalmaysanin ilmaha yaryar ha la booriyo ha wax bartaano waxaan idin ballanqaadaynaa inaan idinla shaqaynayno oo wax kastoo idinka hor yimaadane aan idinla xallin doonno waana wax bannaan allahu akbar macadka khadiija binti quwaylad ayaa ah macad waxbarasho dhanka kalena soo saara ah haweenka daaciyaadka ah waxaana uu ka mid yahay madaarista maraakista iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobcinta waxbarashada jiilka soo koraya iyo aqoonta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan saadaq warbixintiisana waxay guniga gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alendalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanahay inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu